soomaaliyey maxaa cusub war maxaa cusub maantana waa albumkii aynu ugu magac darnay albumkii qarniga iyo kii sannadka labadaba waa albumkii qubi wixii qiimalaha lagu wada qancaa meeshii quruxlana naftu way ku qanacdaa codkii qaaliyana waa lagu qaboobaa ee maantana balqabo oo cabdiraxmaan dowlo iyo albumkii qubi ee sannadkan abwaanada heesahan sameeyey ku jira albigan qubi marka horeba aan ka soo qabtay yuusuf maxamed muumin waa yuusuf yare maxamed aadan shamuuri mawlid xasan curshin khadar sheekh axmed weli boojaali iyo cali qaajo laxamadu waa yuusuf yare shamuurey mawlid iyo cabdiraxmaan dowlo oo bannaanka qaadaya laftigiisa muusiga macaan ee labada gacmood lagu tumay sida qaaligaana loo garaacay waa wiilkii da'da yaraa cabdiwahaab cantar naaji ajaladan waxaa lagu duubay stuudio social recording engineering and sound by john cloud waa hambaliyadii iyo soo saaridii soomaali total music oo ku yaala geeska africa gaar ahaan magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna iska kaashadeen yagleel stuudio oo isaguna ku yaala dalka kanada gaar ahaan gobolkan alberta ee magaalada edmonton haddaba codkii macaanaa ee lala dhacay aadkana loo qiimeeyey dadkuna markii muddo laysdhex waday la soo saaray inuu yahay fannaankii qarniga iyo kii sannadkaba cabdiraxmaan dowlo iyo albumkii qubi muusigii cabdiwahaab cantarnaaji iyo istuudiyihii shooshaar iyo anigoo ah mawliid xasan curjin waxaannu idin leenahay ummadda soomaaliyeed ay meel kasta oo aad joogtaanba ku raaxaysta kuna soo dhowaada codkii cabdiraxmaan dowlo iyo albumkiisii qubi ee aan filayo inaad dhammaan ka wada heli doontaan waxaannu idin leenahay sidaas iyo dhagaysi wanaagsan dhammaantiinba